halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udanogu saaciiday sharxin sifahaaga tubtiisinayow ebanagu saaciid sharxin sifahaaga
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaanan horay u sii wadaynaa waxbariddeenii hadallada ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka zabuurada oo qayb ka ah kutubtii axdigii hore kitaabkan zabuuradda waxaa ku badan waxyiyo ka hadlaya imaanshaha masiixa waa kitaab ahmiyaddiisu sarrayso oo kuwa akhristaa ay ka helayaan nasiino maskaxeed iyo kalsooni dheeraada iyo weliba qalbiqaboojin xoog leh wakhtigan dhibaatadu ay ku badan tahay dadka waxa ay inoo joogtay zabuurka shan iyo kontonaad oo ah kan ugu dambeeya zabuurada taxana ah oo ka hadlaya kan masiixa mucaarada waxaana qisada zabuuraddani ay ku salaysan tahay waagii absalom aabbihiis ku kacay oo mid ka mid a la taliyayaashiisii ugu wanaagsanaa ee daa'uud oo la oran jiray axitofel uu ku kacay daa'uud oo uu la saftay absalom daa'uud waxa uu arkay in taladii axitofel ay ahayd mid khatar ah haddii wiilkiisu raaco oo colka daa'uud waa la jebin lahaa haddaan markaa horay idiinku sii wadno xigashada zabuurkan shan iyo kontonaad aayadaha saddex ilaa afar ayaa waxaa qoran sida tan sababtuna waxaa weeye codka cadowga daraaddiis iyo kanshar ka leh cadaadintiisa daraaddeed waayo iyagu xumaan bay igu tuuraan maxaa yeelay cadho ayay igu silciyaan wadnuhu aad buu ii xanuunayaa oo waxaa igu dhacday cabsida dhimashada daa'uud ma uusan garanaynin in kuwa isaga u dhowaa ay doonayaan in la dilo oo weliba ay ka carari doonaan isla markii wiilkiisu bilaabay gadoodka ayaa ay hareerihiisii ka dhaqaaqeen oo waxa ay la safteen wiilkiisii absalom haddaan horay idiinku sii wadno zabuurkan shan iyo kontonaad ayaannu eegaynaa aayadda lixaad oo waxaa qoran oo anna waxaan isiri waxaan jeclaan lahaa inaan baalal yeesho sida qooley oo kale markaasaan iska duuli lahaa oo nasan lahaa daa'uud dad baa kula teliyey in uu buurihii uu ku dhuuman jiray u cararo laakiin wuu diiday waxaase ay u muuqataa in wax waliba uu lumiyey saaxiibkiisii ugu weynaa waa axitofel eh ayaa ku kacay miyaad haddaba taasi wax ku xusuusinaysaa waxaa taa lagu xusuustaa gacangelintii yudas iskariyot uu gacangeliyey sayidkeenna waxaa kaloo ay tilmaan ka bixinaysaa markaa kan masiixa mucaarada loo gacangelin doono qaranka israa'iil haddaba dhammaanteen waxaa ina soo gaara dhibaatooyin iyo balaayooyin ay inoo soo jiidaan kuwa ay inala tahay inay saaxiibo inala yihiin bini-aadmiga wax la ysku hadlayo maahan haddii kale way ku tuurayaan haddii qof aad ku kalsoon tahay uu kuu xumeeyo si aada u xun niyadjab iyo qoomamo ayay leedahay haddaan markaa horay idiinku sii wadno aayadaha zabuurkan shan iyo kontonaad ayaannu eegaynaa aayaddiisa saddex iyo tobnaad waxaana qoran sida tan laakiinse waxa uu ahaa adiga oo ah nin ila mid a iyo jaalkay iyo saaxiibkay wuxuu marka uu sidaa leeyahay daa'uud ka hadlayaa saaxiibkiisii weynaa ee axitofel oo iminka ku caasiyey isaga oo doonayay weliba in daa'uud dhinto waxaana kaloo ay sawir u noqonaysaa marka reer binu israa'iil loo gacan gelin doono kan masiixa mucaarada wuxuu iska dhigi doonaa in uu saaxiibkood yahay oo cahdi buu la dhigan doonaa dabeetana wuu uga bixi doonaa haddaan horay idiinku sii wadno xigashada cutubkan shan iyo kontonaad oo aynu soo koobayno ayaannu iminkana eegaynaa aayadaha afar iyo toban ilaa toddoba iyo toban waxaana qoran sida tan si wanaagsan baynu u wada sheekaysan jirnay oo waxaynu ku dhex socon jirnay guriga ilaah innaga oo guuto badan la soconna dhimasho ha ku soo kadiso iyaga oo iyaga oo noolnool shi'ool ha ku dhaceen waayo xumaan baa ku jirta hooygooda iyo dhexdooda laakiinse anigu ilaah baan baryi doonaa oo rabbiga ayaa i badbaadin doonaa fiidka iyo subaxda iyo duhurkaba anigu waan cataabi doonaa oo waan taahi doonaa oo isna codkayguu maqli doonaa haddaba waxaa jira dad kula ducaysanaya oo aad mooddo inuu jaalkaaga yahay laakiin haddana ku faylo jaraya haddii kan masiixa mucaarada uu yimaado qofka caynkaas oo kale ah isaga ayaa uu raacayaa waayo isagu qowl ma leh daa'uudna kuwa caynkaas oo kalea waxa uu ku inkaaray oo yidhi iyaga oo noolnool shi'ool ha ku dhaceen wuxuuna daa'uud markaa ka wadaa ama ula jeedaa cadaawayaashiisa oo uu u horreeyey axitofel ha yeeshee ciise masiix isagu si kale oo ka duwan ayaa uu taa ula mucaamilooday markii kuwii gacan gelinayay ay xumeeyeen oo weliba la qodbay ciise masiix wuu u duceeyey cadowgiisa innaguna sidaa oo kale ayuu inagu amray inaannu u samayno cadaawayaasheenna oo haatanna ma ahan inaan cadaawayaasheenna inkaarno maadaama aynu ku jirno wakhtiga nimcada daa'uudse waxa uu iminka muujinayaa niyadjabkiisa marka uu leeyahay fiidka iyo subaxda iyo duhurkaba anigu waan cataabi doonaa haddaan horay idiinku sii wadno ayaannu eegaynaa haatanna cutubka shan iyo kontonaad aayadihiisa koob iyo labaatan ilaa laba iyo labaatan waxaana qoran sida tan afkiisu wuxuu u nuglaa sidii subag oo kale laakiinse qalbigiisu wuxuu ahaa dagaal ereyadiisu saliid way ka jilicsanaayeen laakiinse waxay ahaayeen seefo galkii laga siibay culaabtaada rabbiga saar oo isna wuu ku xanaanayn doonaa haddaba axitofel oo iska dhigaya daa'uud saaxiibkii ayaa sirqool u dhigayey waxaana dabiicad ahaan uu u muuqanayaa axitofel ama uu sawirayaa weliba kan masiixa mucaarada markaana gacalyahayga masiixiga ahow waxaan kugu leeyahay cadowgaaga ilaah gacantiisa geli oo isla sida bawlos inagula talinayo waa inaannu yeelnaa markaas oo uu lahaa sida ku qoran warqaddiisii reer ruuma cutubka labayo tobnaad aayadda sagaaliyo tobnaad oo leh gacaliyayaalow ha aarsanina laakiin meel u banneeya cadhada ilaah waayo waxaa qoran aarsasho anigaa leh anaa u abaalmarin ayaa rabbigu leeyahay markaa dhegayste kuwa ku khiyaaneeyaa ama daacaddarrada ku macaamilooda ilaah u dhiib welwelkiinna oo dhan ilaah dul saara maxaa yeelay ilaah dan buu idinka leeyahay weliba wakhtiga dhibka weynu uu jiro ayaa waxaa soo baxaya in reer binu israa'iilka xilligaas nool ay ilaah isku dhiibi doonaan waayo heli maayaan meel kale oo ay badbaado ku helayaan waxaanan haatan eegaynaa aayadda ugu dambaysa ee cutubka shan iyo kontonaad oo ah aayadda saddex iyo labaatanaad waxaana qoran sidatan laakiinse ilaahow iyaga waxaad ku dhaadhicin doontaa yameys ka halligaadda dhiigya cabyada iyo dadka khaa'inada ah oo cimrigooda nus ma ka badnaan doono laakiinse anigu waan isku ka hadlayn doonaa dhegaystayaal sidee baad idinkuna maanta dareemaysaan marka ay joogto sida aad dunidan ugu noolaanaysaan miyaad dadka ku eedaynaysaan waxa ay idinku sameeyaan miyaadse taa haysaan markii laydin xumeeyo oo laydin khiyaaneeyo waxaan idinku leeyahay aynu ku kalsoonaanno ilaah sidaas ayaannu kaga gudbi karnaa dhibaatooyinka ina soo food saaro oo dhan iminkana waxaannu soo gaarnay sabuurka lix iyo kontonaad oo isagu qudhiisuba aynu soo koobi doonno waxaana cutubkani uu ka kooban yahay hal mawduuc waxaana weeye cabsida daa'uud iyo kalsoonidiisii uu ilaah ku qabay zabuurkan waxa uu horgale u yahay qayb zabuurada ah oo waxa uu ku egyahay ilaa iyo kan lixdanaad haddaba waa maxay miqtaam miqtaam waa wax abadana oo aan meesha ka bixi karin waxaa cilmiyan miqtaam loogu yeeri karaa xardhista ama waxa joogtada ah kelmaddaas waxa ay sawiraysaa waxyaabo aan meesha ka bixi karin oo joogto ah oo sii soconaya zabuurka toddobiyo kontonaad aayadda toddobaad ayaa daa'uud waxa uu leeyahay qalbiga ifadhiya wuxuu ula jeedaa nider baan horow galay niyaddaydu waa meel wax isbeddel ah ma lahan oo anigu ilaah baan hoos joogaa oo aan ka cabsanayaa intaan dunida ku noolahay ayaa uu leeyahay daa'uud hadalkaasuna waa mid weyn oo waa miqtaam ama maguuraan markii la eego oo ficil laga dhigo miqtaamka ayaan arkaynaa in daa'uud cadow badan lahaa oo meel waliba ka soo gelaya qofka caadiga ah markii xiisadaha adag ee nolosha oo kuwa la mida ay ku furmaan waxa uu jeclaysanayaa inuu isaga cararo meeshaas oo uu ilaah iloobo oo uu ku noolaado meel waliba ee ay la tahay inuu ku magan gelayo ha yeeshee daa'uud niyaddiisu waa meel oo ilaah buu siiyey macnana ma lahan dhibaatada iyo xiisadda ku furan noloshiisa taariikh ahaan zabuuraddan waxa ay ku saabsan tahay qisadii reer falastiin markii ay daa'uud qabteen isaga oo jooga gaad zabuuradahan isku xidhan ee ka bilowda kan lix iyo kontonaad oo ku tagta kan lixdanaad waxa ay ka hadlayaan waxyi oo waxa ay isku xirayaan xiisadihii daa'uud iyo waxyiga ku saabsan sida reer binu israa'iil ay dareemi doonaan mustaqbalka waxaanan ka helaynaa fariin cajiib a zabuuradahan oo dhan waxtar bay inoo leeyihiin oo niyadaheenna ayaa ay qaboojinayaan haddaba zabuurkan lix iyo kontonaad waxa uu ku socdaa madaxdii mustikiistayaasha oo waxaa lagu luuqeeyaa rixoqiim waana zabuur miqtaama wuxuuna daa'uud tiriyey markii reer falastiin ay isaga gaad ku qabteen haddaan markii ugu horreysay idiin bilowno zabuurkan lix iyo kontonaad ayaannu eegaynaa aayadaha hal ilaa laba baalka toddoba boqol iyo afartan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan ilaahow ii naxariiso waayo dad baa waxa ay doonayaan inay illiqaan maalinta oo dhan isaga oo diriraya ayaa uu idulmaa cadaawayaashaydu maalinta oo dhan waxa ay doonayaan inay illiqaan waayo kuwa kibirka igula diriraa waa tiro badan yihiin daa'uud waxaa ku hareeraysnaa cadaawayaal tiro badan oo xiisado daran baa ku furnaa maxaa haddaba laga yeelayaa markaa qofku galo dhibaatooyin kuwii daa'uud la mid ah ay haystaan waxaa qofkaasu leeyahay ama uu odhanayaa sidii daa'uud yiri oo kale sida ku qoran aayadda xigta ee saddexaad markaasoo u lahaa markaan cabsado waan isku kaa hadlaynayaa haddaba markii aynu cabsanno waa inaan ilaah isku hadlaynaa waxaanan haddaba idinku leeyahay markii qof dareemo cabsi waa markaas markii uu bilaabayo in uu ilaah ku kalsoonaado haddii qof yidhaahdo anigu ma cabsado ayaa taasu ay ka dhigan tahay sida inaanu innaba aqoon u lahayn dhibaatooyinka iyo xiisadaha daran ee dunida ka jira cabsidu waa wax ku beeran qof waliba oo bani aadana haddaanu qofku xayawaan ahayn soomaaliduna waxay tidhaahdaa ninaan baqin waa loo baqaa rasuul yooxanaa oo isna si weyn loogu diirsado talooyinkiisa iyo waanooyinkiisa qiimiga leh ayaa waxa uu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee uu isagu qoray cutubka afraad aayadda siddeed iyo tobnaad baalka afar boqol sagaal iyo toban ee axdiga cusub oo leh jacaylku baqdin ma leh laakiin jacaylka kaamilka ahi baqdinta dibadduu u saaraa waayo baqdintu ciqaab bay leedahay oo kii baqana kaamil kuma noqdo jacaylka waxa keliya ee baqdinta dibadda u saari kara haddaba jacaylka dhabta ah ee aynu sayidkeenna ku qabno ha yeeshee marka hore waa khasab in qofku cabsadaa maadaama aynu soo koobayno haddaba cutubkan ayaannu haatanna eegaynaa zabuurka lix iyo kontonaad aayadaha siddeed ilaa saddex iyo toban waxaana qoran sida tan waad og tahay warwareegayga bal ilmadayda qoraaraddaada ku shub waayo miyaanay buuggaaga ku qornayn markaasaa cadaawayaashaydu dib u noqon doonaan maalinta aan kuu yeedho waayo waxaan ogahay in ilaah ila jiro ilaah caawimaaddiisa ayaan ereygiisa ku ammaani doonaa oo rabbigana caawimaaddiisa ayaan ereygiisa ku ammaani doonaa haddii aad u fiirsato daa'uud ficiladiisa waxaad arkaysaa in daa'uud ahaa nin aan la heli karin oo niyaddiisu ay ilaah u go'day daa'uud waxa uu ku celcelinayaa inuu doonayo inuu ilaah la saan qaado xitaa markii uu dembaabay dabadeed haddaan intaa uga baxno cutubkan gaaban ee aynu soo koobnay ayaannu si dawaaliya haddaba idinku bilaabaynaa kan konton iyo toddobaad oo isaguna aad u gaaban waxaana uu ka hadlayaa cabasho daa'uud u cabanayo ilaah oo uu weydiisanayo naxariis zabuurkan waa zabuur miqtaama isna waxaana lagu luuqeeyaa altashid oo daa'uudna waxa uu u tiriyey madaxdii muusikiistayaasha wuxuuna tiriyey markii uu saa'uul ka cararayey oo uu godka galay haddaba ereyga altashad waxa weeye waxaan la baabi'in markii aynu horay idiinku sii wadno faallada kitaabka ayaannu ogaanaynaa macaaniga rasmiga ee altashid waxaan ognahay in daa'uud wakhti dheer boohlaha ku dhowaa badda mootan ama dead sea uu ku dhuuman jiray haddaba bohosha loo yaqaano goodkii cadulaam ayaa halkaa ku dhow daa'uud goodkaas ayaa uu ku jiray markii uu curinayay zabuurado badan oo kitaabka maanta inoogu qoran haba ugu horreeyey zabuurkane wuxuuna ka sii hadlayaa silica masiixa iyo kuwa israa'iil ka hara wakhtiga dhibka weynu jiro waxyi ahaan zabuuradahaas waxa ay la hadlayaan innaga xitaa waa kuweenna ku najaxay hadallada ilaah ee haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa zabuurka toddobiyo kontonaad aayaddiisa koowaad baalka toddoba boqol iyo afartan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan ii naxariiso ilaahow ii naxariiso waayo naftaydu adigay ku magan gashaa haah waxaan magan geli doonaa hooska baalashaada ilaa ay balaayooyinkanu gudbaan haddaba baryadan daa'uud waa mid innaguna aynu isticmaali karno waa marka uu leeyahay ilaahow ii naxariiso qof waliba wuu u baahan yahay naxariista ilaah waxaa ii wanaagsan aniga inuu ii naxariisto intii aan xaqnimo raadin lahaa waayo waxaan hubaa inaanan yeelan karin xaqnimo aniga tayda ah haddaanan huwanin tan masiixa ee ku timaada rumaysadka marka uu leeyahay hooska baalashaada ayaa taasuna ay caddayn u tahay in uu ka fakarayo godkii cadulaam sayidkeennu waxa uu leeyahay sida ku qoran injiilka sida mataayoos u qoray cutubka saddex labaatanaad aayadda soddon iyo toddobaad sida tan yeruusaalemay yeruusaalemay tan nebiyada dishooy oo kuwa la soo diray dhagxisooy intee baan marar badan jeclaaday inaan carruurtaada u soo ururiyo xataa sida doorada carruurteeda baalasheeda hoostooda ugu ururiso laakiinse idinku ma aydan jeclayn mar kalena ciise masiix waxa uu leeyahay haddii aad ijeceshihiin amaradayda dhowra sida ku qoran injiilka sida yuxanaa u qoray cutubka afar iyo tobnaad aayadda shan iyo tobanaad waxaad iminka eegtaa haddaba hadalladan yaab kale haddaannu horay idinku sii wadno haddaba zabuurka toddobiyo kontonaad ayaannu iminka eegaynaa aayadda saddexaad markaasoo uu leeyahay isagu samadu caawimaad ka soo diri doonaa wuuna i badbaadin doonaa markuu kan illiqi lahaa i caayo ilaa waxa uu soo diri doonaa naxariistiisa iyo runtiisa haddaba aayadda saddexaad oo keliya markii aad eegto ayaa waxaa loo kaamili doonaa rumaystayaasha xilliga zebaanka marka uu dhammaado oo waxay odhan doonaan markii masiixu ku soo noqdo awood iyo ammaan weyn sida ku qoran kitaabkii ishaxyaha cutubka shan iyo labaatanaad aayaddiisa sagaalaad oo waxaa maalintaa la odhan doonaa bal eega waa kan ilaahayagu isagaannu sugaynay wuunana badbaadin doonaa kanu waa rabbiga isagaannu sugaynay oo waxaannu ku farxi doonnaa oo ku reynrayn doonaa badbaadintiisa markii aayadda afraad aad eegto ayaannu arkaynaa in shayddaanku la mid yahay sida libaax iyaya oo waxa uu doondoonaa cid uu liqo sida ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul butros waxaad markaa xusuusataa in zabuurkan mikhtaamka ah uu khuseeyo wakhti weligiisa ama waxaan isbeddelin haddaba waxaad eegtaa sida zabuurluhu u qeexayo marka uu leeyahay sida ku qoran zabuurka konton iyo toddobaad aayaddiisa sideedaad naftooyday toos shareerad iyo kataaradoo toosa aniga qudhayduna waxaan toosi doonaa aroor hore waxaa halkan ka muuqanaya in habeenkii dembiga iyo silicu dhammaaday shayddaanka xukunkiisiina lasoo gunaanaday oo waxaa bariyey waa cusub qorraxdii xaqnimada ayaa soo baxday iyada oo baalasha ku wadata bogsiin zabuurkanina waxaa inoogu qoran xaqiiqooyin fara badan iminkana waxaannu soo gaarnay zabuurka siddeed iyo kontonaad oo aad zabuur gaaban oo aynu weliba soo koobi doonno mawduuca uu ka hadlayana waa mid oo waa zabuur habaar ah ama gabay awooti ah waxaa markaasi aad ogaanaysaa oo soo muuqanaya macnaha rasmiga ah ee altashid isla sida zabuuradaha kale ee mikhtaamka ahi ay ahaayeen waa wax aan burburaynin oo joogto ah isla sida mikhtaam uu ka macno yahay haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka oo aynu eegno zabuurkan siddeed iyo kontonaad ayaannu marka hore isweydiinaynaa su-aasha zabuurka uu ku bilaabanayo iyo cidda isweydiinaysa waxaan anigu rumaysanahay in ilaah uu hadlayo isaga oo isticmaalaya qalinka daa'uud haddaan horay idiinku sii wadno xigashada ayaannu iminkana bilaabaynaa cutubka konton iyo siddeedaad aayaddiisa koowaad oo leh hubaal xaqnimada aamusnaan ma ku sheegtaan bini'aadmigow si quman wax muu xukuntaan waxaa haddaba dadka la weydiinayaa markaan eegno zabuurkan inay si xaqnimo ah isku xukumaan iyo in kale ha yeeshee innaga oo taa garanayna oo og inaynan isku xukumin ayaa laynoo sheegayaa in maalintuu imanayso marka ilaah la xisaabtamayo xaakinada dhulka ilaa waxa uu leeyahay hubaal xaqnimada aamusnaan ma ku sheegtaan bini'aadmigow si quman wax ma u xukuntaan waxaannu iminkana eegaynaa haddaba gabay awootigan kale oo lagu ganayo kuwa shar kale oo waxa uu daa'uud leeyahay sida ku qoran cutubka siddeed iyo kontonaad aayadaha saddex ilaa lix baalka toddoba boqol koob iyo afartan ee axdigii hore sida tan kuwa sharka lahu waxa ay qalaad ku noqdaan uurkii hooyadood oo mar alla markii ay dhashaan ayay habaabaan iyaga oo been sheegaya suntoodu waa sida abeesada waabaydeeda oo kale iyagu waa sida jilbis dhegala oo dhegihiisa fureeya kaasoo aan maqlin codka saaxiriinta iyaga oo si caqliya u sixraya ilaahow ilkahooda afkooda ku dhex burburi rabbiyow libaaxyada aaranka ah miciyahooda jajabi haddaba marka koowaad waa zabuur la odhan karo waa sida gabay awootii marka uu leeyahay ilaahow ilkahooda afkooda ku dhex burburi rabbiyow libaaxyada aaranka ah miciyahooda jajabi haddaba waxaa jira dad odhanaya qofka masiixiga ah sidaa ma ahan inuu wax u habaaro aniguse waxaan ilaah ka baryey inuu shayddaanka wax ka qabto iyo weliba kuwa u adeega waa sidaa aar libaax oo ciyaya oo waxaanan rajaynayaa in ilaah ilkihiisa burburiyo in sidaa ilaah la weydiisto kama dhigna inaadan masiixi ahayn daa'uud waxa uu ka hadlayaa cadaawayaashiisa waxaana uu markaa ku hoos jiray sharciga wuxuuna weydiisanayaa cadaalad haatanna hadalkii wuu beddelayoo waxa uu leeyahay sida ku qoran zabuurka siddeed iyo kontonaad aayadaha toddoba ilaa sagaal sida tan ha u dhalaaleen sida biyo aad u durduraya markuu fallaarihiisa wax ku liishaamo ha noqdeen sida wax kala jajabay ha noqdeen sida alalaxyada dhalaasho oo iska baaba'da iyo sida dhicis naageed oo aan qorraxda arkin intaan dharyihiinnu qodxaha taaban ayuu kuwa qoyan iyo kuwa ololayaba ku kala firdhin doonaa dabayl cirwareen ah marka labaad waxa uu leeyahay sharnimadu waa sida daad oo kale oo waxa uu leeyahay sharnimada sida daadka oo kale ah ha dhalaasho marka saddexaadna waxa uu leeyahay markuu fallaarihiisa wax ku liishaamo ha noqdeen sida wax kala jajabay marka afraadna waxa uu leeyahay oo iyagu ha u baabi'een sida alalaxyada oo iska baaba'a waxaa markaa laga yaabaa in qaarkiin aanay aqoon alalaxyada waa cayayaanka marka roobku yimaado oo soo dhaco oo gurguurta oo aad mooddo inay leeyihiin geeso oo araggoodana aadan jeclaysanaynin waxa ay u egyihiin sida xab oo kale oo si tartiiba ayaa ay u gurgurtaan oo afka ingiriisigana waxaa lagu yidhaahdaa snails afka soomaaligana haddaadan aqoon alalaxyo waxaa markaa arrinka shanaadina uu yahay ama uu leeyahay sabuurluhu iyo sida dhicis naageed oo aan qoraxda arkin waa marka uu ridayo gabay awoodsiga eh oo uu ula jeedo in kanshar kale qoraxdu u dhacdo marka lixaadna waxa uu gabay awoodsigiisa ku leeyahay intaan dheryihiinnu qodxaha taaban ayuu kuwa qoyan iyo kuwa ololayaba ku kala firdhin doonaa dabayl cirwareena haddaba haddii aad u fiirsato waxaad arkaysaa in zabuurkani yahay mid cajiiba oo kuwa shar kale ku habboon wakhtiga uu markaa zabuurluhu joogayna waxay ahayd wakhtigii sharciga maadaama aynu ku jirno innagu iminka wakhtiga nimcada ayaa waxaa wanaagsan in cadowga loo gacan geliyo ama lagu wareejiyo ilaah ilaah baa wax ka qabanaya haddaba way habboon tahay weliba in loo duceeyo haddii cadowgu uu yahay mid caqli leh oo isgaranaya inuu xumaan samaynayo
adigoo saamaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin